tan iyo burburkii dalka waxaa sanadba sanadka ka dambeeyey sii xoogaysanaya dhalinyaro badan oo u tahriibayey wadamo shisheeyey si ay shaqo abuur u helaan islamarkaana ay u maareeyaan nolosha qoyskooda balse waxa ay la kulmaan dhibaatooyin badan ramlo maxamed waa gabar ku nooleed jowhar balse hadda ku sugan dalka sacuudi carabiya waxayna ka sheekaynaysaa dhibaatooyinka ay la kulantay intii ay ku jirtay tahriibka iyadoo tilmaamtay in dhallinyaro asxaab ay ahaayeen ay ku dhiirigeliyeen in ay aado tahriibka walaahi tegitaanka ka hor dhib badanaa la kulmayaa in oo yani badda laisku cariiriyo ethoobiyan iyo soomaali la saaro lees dilo kadibna jira soomaalidii iyo ethoobiyaanki leesla dhaco kadibna buuro waaweyn badan lasoo maro saxaro dhib badan la qado yani biyo haraad rafaad adiga wax walba waa la kulmaysaa ramlo oo hadalkeeda sii wadata ayaa xustay in shaqada ay qabato ay ka maarayso nolosheeda iyo tan qoyskeeda balse ay carabka ku dhafatay in mararka qaar ay caqabado kala kulmaan dadka ay u shaqaynayaan walaa alxamdulilah waa shaqaystaa waalidkan waa maareeya bes maxaana kamid ah dhalinyarada gobolka shabeelaha dhexe alxamdulilah walaahi wax badanaa la kulmaysaa yani in carabta lacagta lagu diido kaleentood meeshaa ka shaqaynaysid in yani oo haddaa iskhilaaftiin habeenmadow banaanka lagu soo bixiyo kaleentood adiga oo wadankaaga markaa katagta wadankao joogsan wax waliba waa la kulmaysaa alxamdulilah hadda waa iska nabad qabnaa ilaah iska tabakal ugu dambeyn waxay rajo wanaagsan ka muujisay in dib ay ugu soo laabato soomaaliya waxayna baaq u jeedisay dhallinyarada soomaaliyeed ee doonaya in ay u tahriibaan wadamo shisheeye hawsalaana insha allah wadankeyga ma laga maarmo dhalinyarada waxaa uga baaqaya inay wadankooda isku joogaan eesan tahriibiga waxaas isku soo aadin markaa tahriib soo aad wax badan wadankeyga maxaa iga soo waday shalaayo waa dhicaysaa balse insha allah qof weliba wadankiisa iska joogo nolol maalmeedkiisa iska dhacsado inta badan dhallinyarada aada tahriibka ayaa la kulma dhibaatooyin ay ka mid tahay jirdil iyo in la iska xirto islamarkaana eheladooda la weydiisto lacag madax furasho ah